bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydiin dhace ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku-hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysa nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyad iyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ah ee taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha nofembar sannada laba kun iyo laba qodobada kala duwan barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid duqeyn lagu dilay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab kadib howlgallo ka dhacay gobolka shabeellada hoose barnaamijka ayaan idiin soo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxaa xukun dil ah ku riday askari ka tirsanaa ciidanka booliiska koonfur galbeed oo degmo ka tirsan gobolka banaadir ku dilay qof shacab ah waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale oo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona mas-uuliyiin kala duwan oo ka qaybgalay aaska allah u naxariistee nabadoon mukhtaar maxamed axmed oo lagu aasay degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe oo dabley huweysan ay dileen isagoo nabadeen u jooga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe barnaamijka ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale caawadoona xildhibaan ka tirsan xildhibaanada somalilan oo ku baaqay in garab la siiyo ciidanka iyo dadka jilicsan xilliga dhaxanta ay jirto ee aadka u daran waad maqli doontaan sidoo kale qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa kamid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu xariga ka jaray telefishinka s n t v gaar ahaan mid tabin doona arrimaha ciidamada howlgallada dadka loogu shabaab iyo ajendayaasha kale ee heer qaran xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya aad maqli doontaan qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ergeyga cusub ee midooda afrika ee soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ee ergeynimo laga guddoomay madaxweynaha soomaaliya ayaana ka guddoomay waan soo gudbin doonaa sidoo kale oo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaan caawa barnaamijka kusoo gudbin doonaa tabin iyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juula shaakir farsamaduna waa cabdiwahaab cabdulqaadir xasan marka wararka dalsan
waxaa laysu dagayaa laysu dabamarteeyaa soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulaynae ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye dareerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid dagaaloogi nacab yahay dolar qaata dul yahay shacabkuna dawladyaal allama cid bay ka dadan tahay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan markan barnaamijka ayaan u guda gelaynaa haddii aan ku bilowdo dowladda federaalka soomaaliya waxaa ay howlgallo qorshaysan ay ku fulisay gobolka shabeellaha hoose ku dishay dagaalyahano dhowr ah oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in howlgallo iyo duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose lagu dilay afartan iyo sagaal xubnood oo ka tirsan al-shabaab qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda s- ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka buulo madiino oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalkaas ayaana waxa uu ahaa mid ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab een, iyo howlgalka guud ahaan ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid a gobollada dalka afartan iyo sagaal xubnood oo al-shabaab ka tirsan ayaa lagu dilay deegaanka buulo madiino lagu magacaabo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellada hoose waxaa muuqata saansaan howlgallo ka dhana al-shabaab oo halkaasi laga bilaabayo si al-shabaab looga saaro deegaanada kala duwan ay kaga sugan yihiin guud ahaan gobolkaas markan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay xukun dil toogasho ah ku riday gable boolis shan boqol saddex iyo toban maxamed cabdulqaadir sheekh ibraahim oo ka tirsanaa ciidanka booliska koonfur galbeed gaar ahaan shacbaa dil u geystay eedeysanaha uu dilku u geystay ama dilka uu geystay u adeegsaday midi ama toorey ayaa dilay allah u naxariistay marxuum cabdifitaax cabdilaahi cali taariikhda markay ahayd shan iyo labaatankii bishii abriil ee sanadkan falkaas oo ka dhacay degmada boondheer dilka keentay ayay ahayd ayaa ahayd in eedeysanaha iyo marxuumka ay ku murmeen sakareedka lagu daarto bishii ramadaan ee sanadkan aan ku guda jirno ee taliska qaybta dembi baarista ciidanka booliska soomaaliyeed ee c i d-da ayaa u u wareejiyey ama ku wareejiyey eedeysanaha xafiiska xeerilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida baaris dheer kadib waxayna isla xilligaasi garsoorka ciidamada ogolaadeen in xabsiga dhexe loo gudbiyo garsuga ahaan kii sebteembar ee sanadkan fadhiyo kala duwan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa kow iyo labaatankii bishan ku xukuntay maxamed cabdulqaadir sheekh ibraahim dil toogasho oo ah qisaasta marxuum cabdifitaax cabdilaahi sida uu dhinacyada dacwadu u sheegay gaashaanle maxamed cabdi muumin oo ka tirsan garsoorka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xukunsanaha ayaana haysta fursad uu ku dalban karo raacfaan uu u raadsan karo marka shabeellaha dhexe allahu naxariistay nabadoon mukhtaar maxamed axmed oo lagu aasay degmada cadle ee gobolka shabeellaha dhexe allahu naxariistay nabadoonka ayaa dab lay hubeysan ay dileen kadib een, isagoo nabadeyn u jooga qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale beelo dagaalamo heshiisiintooda wararkii ugu dambeeyey aaska nabadoonka waxaa noo soo koobaya waryahayaga mahad axmed cali sow
inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariistee waxaa qabuuraha degmaxeebeedka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe lagu aasay marxuum nabadoon mukhtaar axmed maxamed oo maleeshiya hubaysan ay ku dileen tuulada caddow uul ee hoos timaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe marxuum nabadoon mukhtaar axmed maxamed ayaa ka tirsanaa dubabka dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe geeridiisa ka hor waxa uu tuulada caddow uul u tegay asaga iyo nabadoonno kale heshiisiyiinta beelo ku dagaalamay tuulada caddow uul allah u naxariistay aaska marxuumka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada cadale iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyn waxaa aaska kadib warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe oo tacsi tiiraane leh u diray ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday allaha u naxariistee marxuum nabadoon mukhtaar axmed maxamed lilaahi wa innaa ilayhi ra- lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay maanta waxaan u taagannahay janaasada nabadoonkii iyo wiilkii na leenahay ilaahay jannada firdowsa ha ka waraabiyo Ee, annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo waan mari doonnaa meeshaas meel nabad aan ku marno oon fudayd ku marnona allah naga dhigo Ee, dhammaan qaraabada iyo ehelka kii xamar ka yimiday iyo kii dhulkan joogay ee dhammaan tacsiyadooda gudanayana waxaan leenahay waa mahadsantihiin ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun miskiinkan allah u naxariisto jannatulfirdowsa allah ka waraabsho waa garab naga baxay shalay subax haddeer waa talihaye toddoba sacna maydo u ahay nin walba waa dunya inay mahas joogto ogaaw walaalkaa minaad necelaheed iyo minaad jeclaalaheedba laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna meel kuu taal naxariisti janna allah ka waraabsho intuu u tagana doorkeer allah ka dhow unugana sabar allah naga siiyo intuu ka tego markaalkuuga tegana allah u barakeeyo adduunya aakhira taama allah siiyo allahuma salli calaa maxamedin wacalaa ali maxamedin wasallim walaalkayna nabadoonkayna iyo wiilasha maaragtay ani la dhintay dhammaan allah u naxariisto ilaahayna allah naga sabar siiyo kuwa dhaawacmana allah maaragtana u boogadhayo cid kasta maaragtani way tegaysaa meeshaasaana maaragtani haa ugu dambaysa waa daba joognaa annagana waxaan maaragtayani waysu wada tacsiyihaynaa qof gaara oo maaragtani uu tacsiyihayno maaragtani ma jirto waa naga wada dhintay nabadoon maaragtani guud ayuu maaragtani ahaa nabadoon maaragtani waxuu ahaa maaragtani celi muuse nabadoon maaragtani abgaal nabadoonadiisa ka mida ayuu maaragtani ahaa weligiis awowayaashiisa ayaan maaragtayani wuxuu ku dhintay asiga oo tilbayn xildhibaan geedi oomane oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa sidoo kale ka tacsiyadeeyey geerida marxuumka inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wakullu shayin cindahu biajalin musaman ilaahay ha u naxariisto nabadoon mukhtaar nabadoon axmed nabadoon maxamed nabadoon xasan oo aan maanta joogno janaasadiisii nabadoonka wuxuu ahay nabadoon musaalixada ka shaqaynayey oo aslaax daata beyn ka shaqaynayey bilihii ugu dambeysay waxaa lagu xasuusta amba kilibyadiisa sidii oo hurmuudka ugu ahaa degmada cadale nabadda laga shaqaynayey qaraabo badan oo ehel ah iyo mudulood duubabkiisa sida ugaaska iyo imaamka maamulka heerarkiisa kala duwan xildhibaanada guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe wasiirada dhammaan dadka u yimiday oo qaybaha kala duwan saraakiisha qaybaha kala duwan ay isugu jiraan waxaan uga mahad celinaynaa tacsida sida ay uga soo qayb galeen iyo sida ay xanuunka noola dareemeen xaqiiqatan qof walba way dhimanaysaa kullu nafsin daa'iqatulbowd naf walba way dhedhaminaysaa meydka way dhedhaminaysaa cid saacaddeedii dhaafaysana ma jirto qadarta rabbi waa ku kalsoonnahay waana ku qanacsannahay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay ka raali naqdo ilaahayna aan uga rajaynaynaa inuu jannatulfirdowsa ka waraabi doono guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan ayaa marxuumka eebbe uga baryey inuu ka waraabiyo jannadiisa firdows ehelada iyo qaraabadii uu ka baxay ayuu kaga tacsiyadeeyey geerida marxuumka nabadoonka ilaahay ha u naxariisto iyo inta ku geeriyoota meeshaba waa naxdin geeri naxdin leh ama xanuun badan ayadoo laga shaqayhayo howl aad u adag oo weliba howlihii si uu xil saaray oo ka jira biryahan deegaankan haddana inay maaragtay geeridaas dhacdo waa wax xanuun badan laakiin ajasho cidna dhaafi mayso qof waliba maalinay leedahay maalinteedana la dhaafi maayo waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dhammaanna intii uu maaragtay nabadoonku ahay iyo ugu horeeyay reerkiisa ugu horeeyay sabar iyo iimaan allah naga wada siiyo waxa uu ku dhintay meel wanaagsan iyadoo laga talihayo islaax bayna naas oo maslaxa isagoo maslaxadaas ka shaqeeyahaya ayaa ajashiisa gashay waa musiiba aad iyo aad u xanuun badan waxaan rajeyhaynaa maaragtay arrintii meeshaas joogtayna inay ilaahay idankiisa oo asigoo ku jiro ama asagoo ka shaqeeyhayo oo ku geeriyooday inay dadkii ehelka u ahay oo kuwii maaragtay ehelada hoose ah iyo kuwii kaloo maaragtay ehelka ayagana ahayo wada dhammaantood ku jira howshaasna inay howshaas hadduu ilaah yidhaahdo hore loo sii wadi doono ilaahayna oo meel wanaagsan ku gebagebeeyo waxa dhibaatada badan oo maanta aan ku weynay nabadoonkayna qaaliyahay waa ajashaa wakhtiga ku ekeedo saacadda ilaahay oo qofka ugu talagal lama dhaafi karo laakiin haddanaan sida uu ku dhintaa maaragtay si naxdin badan oo xanuun badan aheyd aad iyo aad ilaahay sabar iyo imaan ha naga siiyo asigana allah u naxariisto annagana ilaahay bacdigiis nama fidneeyo howlaha socdana ilaahay maaragtay ha noogu dhammeeyo meel wanaagsan iyo sida maaragtay ugu wanaagsanoo islaax bayna naaskaas dadka ahalka ahoo maaragtay dhibaatadu kale dhex taalo haddaba waxaa ku baxay oo nabadoonkayna uu ka mid yahay inay isanoo soo naqan rajiyahayna inta joogto maanta nabadoonnada ama la shaqeeyihiisa nabadoonka ama nabadoonnada kaleentoo ayagana qaybaha kaleentood ka yimida dadkan deegaanka usoo wada gurmadana waxa uun noloshu iyo geeridu intay isu jiraan waa intaas waxa nooga baxaayo colaaduna waa dadka nuuca sidaasay wax nooga baxayaan qof kasta oo aan maanta la quurin ayaa kaaga baxayso colaad way dhibaato badan tahay dadku maanta maaragtay colaadaasu in la demiyo oo ummaddu noloshoodii iyo islaaxoodii iyo isla noolaashadoodii iyo ahalnimadoodii iyo sharafkoodii iyo karaamadoodii ay ku noolaadaan ayaa wax walba ugu wanaag badan marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta dhiman oo maaragtay islaax ay naaska akhyaarta ku jirta eh ama kuwii la shaqeeyahaya dhammaantoodba waxaan rajaynaynaa inay arrintaas maaragtay meel wanaagsan ay marsiin doonaan ilaahayna maaragtay sabab ha uga dhigo asigana wixii uu ka shaqeeyahayo maanta meel wanaagsan mare alxamdulilah waa wax maarata asigana maarata u wanaagsan oo ilaahay maarata aakhiradiisa ha u wanaajiyo ilaahayna maarata samar iyo iimaan dhammaan hanaga wada siiyo aad iyo aada umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahad axmed calasow raadiyaha ee telefishinka dalsan degma xeebeedka cadale si aad ugu adeegato bremier wol
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheedu u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
subersin design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalendar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dijitaala subersin brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto hadalsan hawadaa koretiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxidhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood martaa subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyad sharaxaadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saloogla'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo hool nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka oo idinkaga imaanaya raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markan xildhibaan ka tirsan xildhibaanada somalilan oo lagu magacaabo barkhad batuun ayaa ku baaqay in garab la siiyo ciidanka iyo dadka jilicsan xilliga qaboobaha iyo dhaxanta ay jirto xildhibaan barkhad batuun ayaa warfidiyeen kala hadlay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in caawinaad loo sameeyo ciidanka qabowga iyo qoraxda taagan iyo dadka jilicsan oo aanan hooyga fiican haysanin oo iyaguna dhaxanta taagan xildhibaanka oo hadlayna waxa uu yidhi
ama cimilada aynu gallay oo wakhtigii qabooba ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan oo marka doorashada la gelayo aad og tihiin heegankay galaan oo markaa habeen kasta amnigeenna aynu jiifno labada iyo barhka habeennimo bartanka magaalooyinka somalilan oo dhan aad ku arkayso iyagoo roondada ku jira qaybahooda kala duwan ee bilaysku ugu horreeyo qaybahooda kala duwan ee militarigu jiidaha joogo aynu cadowga caqabadda ku ah calankeenna iyo ciiddeennaba aynu kaga gamaanno qaybahooda kala duwan ee immigrashinku uu ku jiro qaybahooda kala duwan ee surdoonku uu ku jiro waxay gudanayaan waajibaad qaran oo saaran ciidankaasi waxay ku qalabaysan yihiin marka loo eego dunida qaybaheeda kale waa qori waxay wataan qalabkay sitaan waa qori waxay ahayd inay u dhammaystirmato qori wax ka dheer inay haystaan protection materialkoodii cidda iyaga duulaanka ku ah wixii ka baacin lahaa inay haystaan baaskoolada khaasa inay haystaan laysaro ay dadka ku qaban karayaan kuwa dhibta wada ee amniga wada inay haystaan tiir gaaska inay haystaan obarkoodho ay ka xidhaan roobabka iyo dabaylaha siisanada la galo inay haystaan koodhan ay dhaxanta ka xidhaan inay haystaan kabihii intaasoo dhanba ma haystaan markaad aragto waa shaari surwaal caddaaday iyo qori uu huwan yahay boqol dollar buu qofka ciidankii qaataa boqolka dollarna sixir bararka dalka saameeyey wuxuu ku tusayaa in saddex haaf oo keliyaata ayuu goynayso askarigii ciidanka ah runtii way ku ammaanan yihiin inay dalkooda ku samraan inay ummaddooda u samraan inay amnigeenna ilaaliyaan inay arrimaheenna mar kaste heegan u yihiin waan ku bogaadinaynaa way ku mahadsan yihiin laakiin ma mudnaa inay saasoo dhan u diifoodaan ciidan annagaana u hadlayna dadkay doorteen baanu qayb ka nahay iyaga iyo intaaan codkoodu meel dheer aanu gaarayn ciidanku askariga marka la qorayo waxaa la yidhaha reerkiinnu qoriga ha kuu soo iibiyo qoriga dawladdu ma siiso hadduu askarigu shil galo ama gaari uu ku dhaco ama uu dhib kala geysto waxaa la odhanayaa ha lagaa bixiyo reerkiinu ha kaa bixiyo markuu askarigii guri yaroo jiingada ku jiro aanu guri dawladeed ku jirinoo dawladdu aana guri siin aana dhul la siin ee askarigu uu qaadanaya boqol dollar boqolka dollarna saddex afoo raashinoo keliyaataa u goonayaan aanu iskuulkii ciyaalkiisu dhiganayay ayna dawladdu ayna ka bixinaynin oona iskuulkii bilaashu ahayn oo toban ciyaaloo uu dhalay iskuulladii ay dhiganayaan ee laydhkii ayna dawladdu siinayn ee shirkadii barefadka ah ay ku soo dallacayaan uu jiidda hore jooga ama habeenkii labada habeennimo uu soo jeedo roondo uu yahay miisaaniyadda qaranka ee goolaha iyaga hor timaadana boqolkiiba toddobaatan ama shan iyo lixdan ay ku baxda arrimo amni askartuna sidaa uga dayacan yihiin wax la aqbali karaya maaha aqlan wa sharac qofku psychologically marka caafimaadkiisa xitaa leego satal ma noqone qof bartan carruurtii kaga doonayaan cabaadkii ka dhammaaday meesha la yidhaahdo caqabado fara badan haystaan wuxuu qaadanaya boqol dollar yihiin boqolka dollarna saddexda haaf wax ka badan ayna jaraynin layrkii laga doonayo waxbarashadii laga doonayo waxaasoo duruufa haysataa in wakhtigan aynu galnay labada habeennimo markaad dariiqada marayso aad aragto iyagoo bilaa jaakeeddaa oo jaakeeddadii dhaxanta xiitaa loo quuri laaya ciidankii waa waxaan la aqbali karin kuwa milatariga jiidda jooga waxaanu leenahay war mushaharka iyo bajadka miisaaniyadda aanu ku ansixinno ciidanka sideeda ha u gaadho oo garamaa ha looga iibiyo jaakeeddadii dhaxanta ciidamadana waxaanu leenahay annagaa idiin hadlayna samra oo dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinnaba difaaca oo dawladnimadeenna iyo wadajirkeenna ummadeed ilaaliya kuwa bilayskana waxaanu leenahay war hadday taraafig ka tahay waxay milicda ka harsadaan ma haystaan hadday kuwa qabaalada la saaraya tahay ee habeenkii saa u wareegaya jaakeedda ay xidhaan ma haystaan war degdeg jaakeeddadii ciidanka ha loo doono oo dhaxmahaa dhacaya haddii guryahoodii aad guryo dawladeed la siin waayo oo laydh la siin waayo oo biyo dawladeed la siin waayo oo waxbarasho dawladeed la siin waayo oo waxay qaataa boqol dollar tahay war degdegun wixii dhaxanta ay ka huwan lahaayeen hadday xitaa qoysaskooda bustayaal aan loo siin karayn war askari kastaba jaakeed dhaxanta uu ka xidho kuwa milicda taagan ee dhaxmoonaya ee nimanka madaxdii haddii habeen baxaan ama maalin baxaan ay huwan yihiin gooyaal shaala ciidankina saa u dhaxmoonayaan aqlan wa sharcan wax la aqbali karaya maaha waxaanu ugu baaqaynaa cidda amniga mas-uulka ka ama wasiir ha noqoto ama janan ha noqoto ama heegan ha noqotee in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka loogu xidho shaarashii jaakeedadii dhaxanta ay ka xidhaneen golaha baarlamanka miisaaniyaddii baa hor taallaa dohorkii hore ciidanka oonu kordhin dohorkanna waxaa labiyo siddeetanka xubnoodba aanu ka simannahay in ciidanka mar labaad haddana miisaaniyaddaa loo kordhiyo guddidii baa haysa ka hor dhici maayo guddidii baa si wanaagsan miisaaniyadda u waddaa waana rajaynayaa boqol iyo shan iyo toddobaatanka ama boqol iyo toddobaatanka miisaaniyadda amniga dalka ku baxaysa inay ciidankii hoos u gasho haddii ciidankii helikabtara aan looga iibin karaynin haddii ambalaasiyaan looga iibin karaynin haddii aan laashash looga iibin karaynin war bal agabkooda qofeed ee dhaxanta ka xidhanaya waxaa la siiyo intaasi waa intaasoo ciidankan kelmadda dhaxanta iyo iyo waktigan aanu golle haddana innagoo labiyo tobanka duurnimo joognay idinkuba weriyaal aad dhaxmoonaysaan bal ninka askariga qoriga keliya ta ku jeeni qaaranay labada habeenimo amnigaaga ilaalinaya warbaahinta laftirkeedu inay askarta u hadasho waxaa jira caruur fara badan oo derbajiif oo caawa hadday idinku saxaafad ahaan addooxa tagtaan ama haddaad saddexda habeennimo suuqa dhexdiisa gidaarada hurda waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay qof kastoo xil qaaday carruurtaa daryeelkooda gaar ahaan waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay wasaaradihii ku shaqada lahaa war carruurtaa dadka qurba joogta naxariista badan ee somalilan iyo dadka ganacsatada ah ee somalilan iyo dadka muslimiinta ah annaguna qayb baanu ka noqonaynaayo wixii qaadhaana in lanagu soo xukumo kow baan ka noqonaya dhallinyaradii awal bay sabaabuli jirtay arrimaha bulshada ka shaqayn jirtay ee haween lahaa ee rag lahaana inay dib heegan u galaan oo wakhtigii baynu gaadhneeyey carruurtaa dhaxmaha fadhiyana in iyagana aynu u naxariisanno ilahay baa inoo naxariisanaya oo naxariistii roobkaynu heli oo naxariistii ilahay baanu subxaana wa tacaala helaynaa guryo iyo daaro waaweyn haddaynu galayno waxaan bartan ka farayaa qof kastaan uga soo jeedinaya si naxariis baan ugu codsanayaa ciyaalka bartaa dhaxmaha dhex jiifa inaynu u qaybinno jaakeedo ay dhaxmaha ka xidhaan oo mas-uuliyad la yska saaro oo bahdiinna saxaafadda aad uga horraysaan caawa brograamya aad ka samaysaan carruurtaa derbajiifta waxaan bartan baaqa uga dirayaa hay-adda barakacayaasha kaamamka magaalada ku yaalla ee ciiddaa ka badan haddii markaad xabaalaha tegayso aada soo agbarto waxaad arkaysaa hooyooyin iyo hablo yaryar iyo inamo yaryar oo buulasha bannaankooda fadhiya oo busteela ay huwadaan laha hay-adda barakacayaasha waxaan u soo jeedinaynaa war dadka barakacayaasheed ku magacaaban tihiin war wakhtigii dhaxmaha dhacay ee hay-adihii kaleed wax ka qaadisanaya bajedkan miisaaniyadda idinku jirta war bustayaan uga iibiyo dadkii barakacayaashaana ha loo tago annagu dadkaasaan u hadlaynaa dadkaasaanu ilaahay dirti ugu hadlaynaa cid allaali cid aanu wax kaga doonaynaa ma jirto markaynu dhulka isaga naxariisanna ilaahay subxaana wa tacaala samada inooga naxariisanaya
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayuu dhegeystayaal idinkaga imaanaya markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud maanta wuxuu xariga ka jaray telefishinka s n t v qeybta daljir oo tabin doona arrimaha ciidamada howlgallada dalka loogu xoreynayo al-shabaab iyo ajendayaasha kale ee reerqaran ah waana telefishin gaar ah oo howlgallada al-shabaab badi tabin doona xasan sheekhna maruu ka hadlay waxuu yidhi
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي وزير aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay guud ahaan shaqaalaha wasaaradda warfaafintana waxaan leenahay aad iyo aad waa bogaadinaya waa hambalyaynaya waa mahadsan yihiin dadaalka badan oo duruufaha adag iyo maxaanku irahdaa awoodda xadidan adinkoo idinku xiran tahay aad samayseen waa runtii wax aad iyo aad loogu farxo loogu faano waaye aad iyo aad ayaana ugu mahadsantihiin waana idinkugu bogaadinaya intaas kadib fikirka iyo talada ra'yiga daljir janalkan waxay ku salaysan tahay waa qayb ka mida dagaalka muxuu ahay nimankan khawaarijta ah ee dalkeenna iyo dadkeenna maanta u wada taagan yihiin ayay qayb ka tahay doorkii warfaafintu ay lahayd waaye door weyn ood qaadateen waaye runtii oo qayb muhiimana ka adag waxyaabaha hadafyada ugu muhiimsan dadcan dadka in uu gaarsiiyo xogta ama wararka dhabta ah ee jira dalka ee arrimaha dagaalka ku saabsan iyo dadka fikirka saxda ah caqiidada xagga diinta tan saxda ah wadaniyada saxda ah xaqiiqada dhulka ka jirta ee saxda ah dadka inay macluumo sax inay helaan diintu sida ay nimanka noogu fasireen inaanay ahayn oo sida saxda ah loo fasirayo dadka la gaarsiiyo dhulka iyo waxa ka jira iyo xaqiiqada ka jirta siday u sheegaan inay ahayn dulmi iyo jowrfalka iyo dhibaatada dadka ay ku hayaan in ummadda soomaaliyeed la gaarsiiyo fariinteeda iyo midda saddexaad waa dalkan inaan annaga leenahay annaga dalkan buqcadan yarta oo geeska africa ku taalo oo soomaaliya la yidhaahdo ayaan adduunyada ku leenahay ummad walba dhulkeeda ayay ku faantaa ay ku nooshahay karaamo iyo sharafne intaan ku leenahay marka allaale markaa inta ka baxdid ajnabiyaa tahay meel kasta iyo dal kastoo qurxan iyo meel kastoo degtay dalkaas qurxoon oo faraha badan oo quruxda badanna dadaa dhistaya iskaleh annaga kanaan leenahay waa dhisa karnaa waa hagaaji karnaa laakiin waa inaan fahamnaa caqabadaha naga hortaagan soddonka sano ee soomaaliya dhibaatada ay ku jirto waa soddonka sano adduunyada dhan ay horumartay teknolojiyadu horumartay dhaqaaluhu horumaray oo dalal badan ay aada u dhaqaaqeen annagana dhibaatooyin badanaan ku jirna waxaan aaminsannahay weli dabarkaa nagu xiran dadka soomaaliyeed dabarka haddii laga furo soddon sano maahana ka yar inay adduunyada tagto uga daba tegi karaan ayaan aaminsannahay nimankan shabaaba adeegyada aaliyaadka ama tuuliska naloo adeegsaday in dabarkaa nagu xirnaado ayay ka mid yihiin ilaah idinkas dabarka waa iska goynay waa dhammaystiraynaa inta dhimanna telefishinkan doorkiisu waa kaas dadka soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan xaqiiqada dhabta ah ee arrimaha xureynta dalka iyo muxuu ahay wacyiga saxda ah meesha uu ka socdayo waa janalkaas dadka soomaaliyed meel kastoo joogaan inay ku xirnaadaanaan rabnaa s n t v two daljir janalka la yidhaahdo oo ay maxaanku irahda saas ay ula socdaan shaqaalaha iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta runtii juhdi badan geliyey anagoo og duruufaha lagu shaqeynaya inay adag yihiin awoodda dhaqaale ee la haysta inay xadidan tahay awoodda technolojiya la haysta inay xadidan tahay wax walba inay xadidan yihiin haddana television standard oo qualitygiisa wixiisa uu saas u sarreeya inay keeneen waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan khatartay u bareeraan inay frontiga tagaan oo ay maxaanku rahday waxa frontiga ka jira ay keenaan ay dadka tusaanne nafsadeeda waa dhiiri waxba kale ma duwana wariyaha guud ahaan dee saxaafadda ka shaqeeya gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya s n t v iyo askariga fronta ku jiro waxba kale ma duwana laanna frontigay wada joogaan miin hadday dadku qarxaysa waa ku wada qarxee xabad hadday dadku dhacaysa waa ku wada dhacay meeshii taagan yihiin nimankii muxuu ahay ka socday guud ahaan warfaafinta gaar ahaanne muxuu ahay s n t v marka waxaan leeyahay wiilashaas soomaaliyeed ee halgamayaad ka mid tihiin halgankiina wada ku adkaysta shabaabna waa ka adkaanayna waqti dhan weliba aan dheereen haddii alla yiraa guul ayaan idiin rajaynaya hambalyaan leeyahay
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalendar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco supersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryalay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbalewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier way iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka kaalay horta mobel internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal ibar hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal ibar hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiinyada ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxi dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
qaybigii ugu dambeeyey barnaamijkan isla mareynaayee ugu dambeyn ergeyga cusub ee midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya admis danjire maxamed el emin ayaa maanta warqadaha aqoonsiga waxaa ka guddoomay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud danjire sayf oo saxaafadda la hadlay kulanka albaabada u xirnaa kadib ayaa aad ugu riyaaqay rajada laga qabo in wada shaqayn dhow ay dhex marto ciidamada midooda afrika ee ku sugan soomaaliya admis iyo dowladda federaalk soomaaliya si loo soo celiyo amniga iyo xasiloonida dalka kulankan wuxuu ahaa mid miro dhal ah waxaana diiradda saarnay waajibaadka howlgalka iyo sida aan si dhow wada shaqayn lahayn waxaana ka wada hadalnay nuuca taageerada aan soomaaliya ku siin karno nabadda amniga iyo xasiloonida wada shaqaynta aan ka raadin karno maamulada soomaaliya si aan u fulino waajibaadkeena ayuu yidhi danjirasof danjirasof ayaa sheegay inuu xaqiijinaya in midooda afrika ay ka go-an tahay inay la shaqeeyaan dowladda federaalk ee soomaaliya si loo ballaariyo awoodda dowlad goboleedada iyo hay-adaha dowladda iyo soo celinta xasiloonida dalka oo dhan midooda afrika wuxuu sii wadi doonaa taageerada uu siiyo soomaaliya uuna ka taageero dalalka kale ee afrika ayuu hadalkiisa ku daray danjirasof danjirasef ayaa yimid magaalada muqdisho sagaal iyo tobankii nofembar ee laba kun iyo labaiyo labaatan si rasmi ahna ula wareego xilkiisa iyo madaxa admis guudahaan barnaamijka wareega wararka caawa intaan ayaan kusoo afmeerayaa anigoo cabdisalaan joolo shaakir ayaa barnaamijka idiina socodsiinayay cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayay tani barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaane allah